munaasabadan la ka daafuraya muraajacada casharada ardayda fasalka tumiila maanta ee dugsiyada magaalada kismaayo iyo weliba qaban qaabiya ee jaamacadda daaha walina ku qeyb galay arday waalidiin macalimiin iyo bulshada qeybe shishaal gedisana muraajacada iyo weliba ardayda ku heli doona nasib eslaange si koran qaadan tayada walbarashadiiyo islamarkaana iyo reeda lankaxasuusiya casharadii horeyn qaadeen balse qaarsho iyo markaasay ardaydan ku faa'iidaysanaa ugu horeyntii waliba meelasay ku hadalaya martida iyo arday horey siduu haatan ugu faa'iidaystay fursaddan iyo hambandhigtay jaamacadda daaha faraash ee magaalada kismaayo
ardaydana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka qayb qaataan barnaamijkan oo ay ka faa'iidaystaan waxaa jira arday badan oo aan ka faa'iidaysanin barnaamijkan oo sida ay muxuu ahaa magaalada isaga joogaan uu wakhtiga ku dhammaado waxaa ka fiican ardayga juhdiga bixinaya maalmo kooban waa waqtiga muraajacada la samaynayo maalmaha khamiista iyo jimcada inta badan run ahaantii anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii sanadkii hore sidaan oo kale loo soo dhaweeyey oo jaamacadda ahay sidaan oo kale usoo dhaweysay weliba usoo bandhigaysay fursad qaaliya xilligaasoo annaga aan u baahnayn cidna garab istaagta maadaamay maadooyin iyo jahwareer nooga jireen anaga markaas jaamacaddaana fursad horta waxaa leeyahay hal mar bay kusoo mataa mar walba fursad uma taagna maanta markaan aniga xaqiiqatan ka hadlo imtixaanka anaga aan gelayno hadda funfoorta aan gelayno su-aalaha badana muraajacada lagu bixiyo waxay ahayeen imtixaankana lagu keenxayn muraajacoynka su-aalihi aan ku qaadanay su-aalo badan oo markaa iskuulka aan joognay anaga oo aan baranaynay uu jahwareer nooga jiray wadaan u marna aan garan laqsanayna waxaa garab nagu siiyey macalimiin ka tirsan macalimiinta jaamacadda daaha xilligaas anaga wax jaarj anoogumay baahnayn qarash nasiimaysan orani laakiin waxay dhahaan kaale idinka fursaddan ka faa'iidaysa fursaddan idin soo bandhignay kaale ka faa'iidaysa jaamacadda daaha farceeda kismaayo anaguna aan ka mid ahay arday sanadkan bilowday jaamacadda waa barnaamijku waan ka faa'iidaystay haddana jaamacadda maanan bilaabin sababo ahayd barnaamijkan wuxuu ahaa non profit organization wax faa'iidaha lagama raadinayn jaamacadduna qofka kuma qasbaysa inuu jaamacadda galo gudoomiyaha jaamacadda daaha farax ee magaalada kismaayo macalin ibraahim iyo weliba soo ku hadalaya muraajacada iyo faa'iidada ardayda iyo in la tagiyo intiiya dareero doontaa waxaa inoo dahfurmay muraajacadii jaamacadda aad ka barateen soona socday muddada shantii sano oo u dambeysay sanadkan wuxuu noqonayaa sanadkii shanaad oo jaamacadda ay hirgeliso muraajacadan oo ardayda soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan si lacag la-aan ah muraajacadan oo muddo saddex bilood a socon doonto insha allah waxaan rajaynaynaa inay dhammaan ardayda ka faa'iidaystaan dhammaan ardayda ha ka soo qayb galaan waxaa jiri doono jadwalka muraajacada inuu jiri doono macalimiin khubaro ah ayaa muraajacada casharada bixin doono uga dambeyntii weliba munaasabada hiraya madaxa waxbarashada degmada kismaayo cali kheyre usoona bogaadiyay maamulka jaamacadda dah oo barnaamijkan iyo habandhigeen oo korlanqaado aqoonta ardayda so-oona ballan qaaday intika wasaarad ahaan iyo ka maamul ahaanba iyo ku qeyb qaado doonana walkasta laku hormariyo walbarashada deegaanada jubbaland runtii waa halabuur aada iyo aada u wanaagsan oo jaamacadaha kale aysan ka jirin degmada kismaayo ka jiro waana idinku mahadcelinaya si gaara barnaamijkaas hadduu alla idmo ka wasaarad ahaan inta ogama hari doono jaamacadda maamulkeeda dib aan isku arki doonaa waana ka qayb qaadan doonaa awal waxaa jirtay xafladihii hore inaan intaan furno oo aan ka aan ka qayb noqono laakiin intuu systemka socday inta badan because waxaa noo bilaabanaya sawiradii iyo imtixaamkii sixitaankiisii iyo diyaarintiisii baa noo bilaabanaysay waan ka mashquuli jirnay laakiin sanadkan insha allah wuu ka duunaan doonaa